dowladda federaalk ayaa sheegtay inay tallaabo adag ka qaadi doonto siyaasiyiinta ay ku sifaysay inay khalkhalgelin ku hayaan amnigooda gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ee dowladda federaalka maxamed axmed diiriye yabooh oo goob isku imaatin ah ka hadlayay ayaa waxa uu hanjabaad u diray mucaaradka dowladda federaalka yabooh ayaa waxa uu tilmaamay in ay jiraan dad siyaasiyiin iyo xildhibaano ah oo khalkhalgelin ku haya amniga dowladda federaalka sida uu hadalka u dhigay maxkamadda dowladda federaalk ayuu faray inay tallaabo adag ka qaadaan dadkaas uu tilmaamay iyo kuwa diidan in la qabto doorasho qof iyo cod ah waxaan arkayaa nin weliba aad iyo aad u suurad xumaynaya magaalada muqdisho amniga ka jira wuxuu u turjumay ama sheegay magaaladan muqdisho dadka hadda madaxda ka ah oo ama maamulka ah ama amniga ka shaqeeya ama madaxda qaranka xataa in ay ahaan jireen dadkii magaaladan qaraxyada ka ridi jiray arrintaas waxaan rabnaa qof kasta oo suurad xumeeya amniga iyo horumarka dalka ka jira maxay qabanayaan hay-adaha garsoorka garsoorku ma wuxuu xukumaa kaliya dhulalka muu kala xukumaa waxaa la rabaa hay-adaha garsoorka wax kasta oo suurad xumaynaaya dalka amnigiisa inay tillaabo ka qaadaan dadka nuucaasa waa in loo yeedho oo su'aalaha nuucaasa ama aragtida nuucaasa meesha ka keena in la weyddiiyo arrintaasu arrin loo dulqaadan kara ma ahan arrin saxa ma ahan waa arrin u baahan in laga hortago si wada jirana looga hortago waxaa la rabaa inaan soo baxno inaan iska difaacno kuwa doorashada diidan madaxda dowladda federaalka ayaa waxa ay goodis iyo cagajugleen ku hayaan dadka iyada ka tirsan iyo kuwa kasoo horjeeda ee dhammaantoodu dhaliilsan siyaasadda qarasxoornimada ah ay ku socoto dowladda federaalka